in ciidanka booliisku diyaar u yahay inuu sugo amniga caam ahaan dekedda waxa soo galaya iyo waxa ka baxa inaannu diyaaru nahay furitaanka dekedda caawaad noo iclaamis in la furo waxaannu suu keennay sugidda amniga halkan qalabkii amniga lagu sugi lahaa oo dhan ayadii baaraysay iyo sniifariska mashiinada ahaa labadiiba oo labadaba la isticmaali doono waxaannu kaloo keennay baabuurteennii oo tootada ahayd oo gurmudka degdega kuwaasoo iskortaarayn doona sugi doona amniga gaadiidka habeenka halkan ka baxa ilaa ay ka gaarayaan meeshii bakhaaradu ay ahaayeen